barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal haatan saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo waana maalinimo jimca taariikhduna ay tahay sagaaliyo tobanka bisha juun sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayd kala socotiin doona cashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan qaabkii ay odayaashii hore ku xallin jireen colaadaha waxaa loo xallili jiray odayaal ilaahay yaqaana oo kolkay baanaha u kacayaan odhan jira ilaahu eexaday ha iiga tegin aqoontayna ha igu cadaabin yidhaabaa kici jiray waxa le kolka la eego qolada gar daran unbay qabiilada kale dhan ka ahaan jireenoo waa la yar qaban jirin kuwa sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
qoraxdu aruurti qaybisay falcaara ama qaansaruuba daruurmida ku qaris cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka maxkamadda ugu sarreysa maraykanka ayaa khamiistii ka horjoogsatay dadaalkii maamulka trump ee sannadaha soo socday ee ahaa inuu soo afjaro barnaamij ka ilaalinaya boqolaal kun oo muhaajiriin ah oo aan si sharci ah ku joogin in laga musaafuriyo maraykanka kuwaas oo la keenay maraykanka iyaga oo carruura xukunka layaab kale ee ahaa shan iyo afar ee uu qoray guddoomiyaha maxkamadda ee muxaafidka ah ee john roberts oo isagu ku biiray afarta garsoore ee maxkamadda ee liberaalka ah waxay ka dhigan tahay in barnaamij siyaasadeedka xagga socdaalka ah ee ilaalinaya carruurta sida sharci darrada ah ku yimid maraykanka iyaga oo yaryar ee loo yaqaana daaka uu sii jiri doono mustaqbalka taas oo u ogolaanaysa toddoba boqol oo kun oo ah soo galooti aan sharci haysan inay ku noolaadaan oo ka shaqeeyaan maraykanka barnaamijkan waxaa la abuuray sanadkii laba kun laba iyo toban iyadoo loo marayo amar fulin ah oo uu soo saaray madaxweynihii xilligaasi ee barack obama dadka ku jira daaka ee loo yaqaana dreamrays oo inta badan ka yimid mexico iyo bartamaha amerika ayaa loo ogol yahay inay helaan faa'iidooyinka sida caymiska caafimaadka iyo laysanka darawallada laakiin madaxweyne donald trump oo u olo-oleeyey soo afjaridda daaka iyo soo galootiga sharci darrada ku jooga dalka maraykanka ayaa faray waaxda amniga gudaha sanadkii in laga baxo barnaamijka isagoo ku tilmaamay mid sharci darro ah caqabado xagga sharciga ah oo ku saabsan go-aanka lagu joojinaya daaka waxaa taageeray maxkamadaha federaalka ee dhowr gobol taasoo keentay racfaanka maamulka ee ah in maxkamadda sare la geeyo saraakiisha maraykanka ayaa sheegay inay si adag u baarayaan sheegashada kooxda taalibaan ee ah in kooxda la baxday dowladda islaamku ay maleegayaan qorshe ay ku shirqoolayaan zalmey khaliil azaad oo ah ergeyga nabadda ee maraykanka u qaabilsan dalka afghanistan kooxda taalibaan ayaa dhowaana saxafiyiinta la wadaagay muuqaal laba nin oo wejigoodu qarsoon yahay kuwaasoo ay gacanta ku hayaan islamarkaana ay ku sheegeen inay u shaqaynayeen kooxda dowladda islaamka islamarkaana ay wadeen qorshe ismidaamin ah oo ay ku dilayeen khaliil azaad afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa mar ay v o a la xidhiidhay si ay wax uga weydiiso sheegay in dowladda maraykanku ay run u qaadanayso halis kasta oo ka dhan ah howlwadeen maraykana isagoo intaasina ku daray in mas-uuliyiinta maraykanka iyo weliba kuwa dowladda afghanistan ay baadhayaan muuqaalkaasi
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waxaa haatan aad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya waryaheena bowrama haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonnaa waxyaabihii sababi jiray colaadaha sooyaalkii hore ee dhaqanka soomaalida iyo qaabkii ay u xallin jireen dagaaladaasi waxaana inoogu martiyay caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolkan awdal gaar ahaan magaalada boorama ugu horreynna wuxuu caaqilku inooga warrami doonaa waxyaabihii ay ka dhalan jireen dagaalada iyo colaaduhu sooyaalkii hore ee dhaqanka soomaalida
horta waxaan salaamayaa marka hore salaanta islaamka ku salaamayaa shaqaalaha fiya u eeda rag iyo haweenba siday u dhan yihiin baan salaamayaa waxa weeye waxay ka bilaabmi jireen waxa kibirka layidhaaha horta iyay ka bilaabmi jireen soomaalidu wax kibir layidhaha bay lahayd hadiyo jeerna saddex shay bay ka bilaabmi jireen inan la uleeye ama la aflagaadeeyey way ka bilaabmi jireen geel la kala qaado qolo la yaraystayna way ka bilaabmi jireen daaqeenka iyo biyahana way ka bilaabmi jireen horta waxyaalaha u sababaha waxaasay haayeen beri baa waxa dhacday geel baa la qaaday afartanahoo nin baa hor joogsadayoo dee ninkii waa lagu dilay geelina waa lala tegay qoladii ninkaasi ka dhashay ee geelana lahayd baa u erga tagtay qolo oo waxaa la yidhi waar dee ninkiina magtiisiina siiya geelina iska soo celiyaa la yidhi wuxuu yidhi haddaan dee idin siiya mag waa laygu qosli ree hebel baygu qosli buu yidhi waa nin kolkaa garaad ahaade ama suldaan ahaa reerka u talinaya iyo dadkii haddaan mag idin siiya waa laygu qosli buu yidhi waa laysaga soo noqday dee mashaqo weyn baa dhacayoo dee halkii ninunbay haydee dad badan nin way ku dhinteen xoolo badanna waa la soo qaaday ninkiibaa isagoo dee nabsigu waa cajiiba isagoo socdoo qolo watuu yimidoo dee waxaa la yidhi anna waa laygu qosli buu yidhi odaygii dee halkaa loogu yimidaye qoladii dee waagaa ahaa anna waa laygu qosli buu yidhi dee nin baa ka gebiyey oo wuxuu yidhi haddaan tale cishada loo ogyahay cidina yeelaynin goortay cidhiiriga gashay coliya qaadjoogo ceeb weeyi hoorow qabiil soo calaacalay war sucuu yidhi anna waa laygu qosliye iska teg buu yidhi dee arrinkii kolkii la waraystay waxaa la yidhi dadku dee wuu gar qaadan jiroo dadii baan qabuu haayo dee qoladii waxaa lagu yidhi war waxaa idinkaa dhigay dee nabadgeliyo dee qoladiisii baa ku tidhi dadkiisiida cid buu ka dhashay waxaa la yidhi halkaa halkaa ha ku joogtaa la yidhi halkaa ha ku joogto cishadii ninkiiya la ina weydiinayey afartanka halaadeen soo qaadnay way dhoweyde halkaa ha ku joogtaa la yidhi tu kale aan ogahay nin baa layidhi duruufahana horteed waar nabadda inoo daa nabadda inoo daa baa layidhi wuxuu yidhi nabaddu badhidii dumarka iga bixisuu yidhi waa la kala jabay dee waa la yaqaanaa waa waa dhowba wuu iska tego way hadday kaa bixisee waxayga aska heshaad leedaha layidhi oo dee waa tii baladu dhacday saddex sannadood bay dee dagaalkii sokeeyiyo baladii socotay saddex sannadood kolkii la kala maqan yahe dad iyo duunyaba wax yarka ayuu dee geedkii ku soo noqday colaaddii yay wax u tartayn dee nabad baan maanta u socdaa buu yidhi oday baa yidhi aniga colaaddii haddaba haddii adiga nabaddii badhidii dumarka kaa bixisa aniga colaaddiibaa badhidii dumarka iga bixiso waa noolaaduu yidhi yeelina maayidhi waxaanad maanta la socoto dee dharaartii horead waad igii diiday yeeli maayidhi anigoo tanaa ii roon buu yidhi baladaa ii roono odaygii balakunaax baa loo baxshay dadku waxay isku dilayeen un anaa kaa afaroon iyo waa kii dee timacadaba abwaankii lahaa anaa kaa afaroon iyo asal baanu ahayn iyo ooda reera la saaray iyo ayra layska xabaari iyo wixii aad ugu ayday ma ogaan kari weyde waa kii odhan jiray timacadaba sidaasay horta ahayd qosolku jabkaas ahayd waxa laysku dilay markan baadkii biyaha laysku dilayo laysku laynayo cawska ama calafka xoolaha iyo biyaha say taasi ku imanaysa horta dadka dad geeljiraha ugu caqli xumaa waa dhoweyd halkan meeshan maalqasa laydhaha eelo hoosteeda bankan deelughayaad iyuu nin loo eegayey ninna geelu eegayey wuu war bahasha daqsiga weyn la nooga weeci buu yidhi geela war iska kaydaa buu yidhi nooga weeci buu yidhi dee halkii baa laysku helay dee waa ninkii geela wata iyo ninkii loo jirkii ilaahay dee ninkii gardarnaag iyuu dee dhiilkiisa wareejo ilaahay kiibuu riday dee halkiibuu mayd ahaan buu uga tegey waa geelloodanaa diqsile buu leeya waa wuxuu kana watay dee ee wax diqsigale iyo qaniin kale nooga dubuu yidhi waranna tanaa io xoole iska kaydaa buu dee ku kari waaya dee mayd ahaan baa looga tegay oo loodii geeliina ul buu la galo dee meeshii buu ka kaxiyo loodiiba halkii de yeelatay dee ma ninbaa markaa baadka isku qabsanaya baadkay baadka iskumaa kibir bay haytaasi baadkaba maahina kibir buu hayo wax baadkani waaba ku wada filan yahayba dee ee waxa weeyaan looda ina yani geela looy ag daaqdaa cee buu leeyahay taasi taasay ahayd sida kale haddii ceelku macnaha dee wax la odhan jiray dar baa jirayo wax dar la odhan jiray oo la xidho oo dhagax iyo dhooba laga sameeyo dar baa la odhan jiray kaa waxaa kaloo la odhan jiray shiraacana waa loo xidi jiray moogtahay wax shiraac la yidhaah waxaa kaloo saddex shay unbaa lagu cabi jiray darka iyo shiraac la xidho oo qoryo loo joojo iyo waxa qoryo caro wax la yidhaah dadka qaarkii qabaal buu u yaqaanaa geed la qoray oo weyn oo loo dhigo saddexdaa shay baa lagu cabi jiray imanka kolkii dambe tashtii iyo waxbaa yimiday oo waa lasoo kordhay waagii hore dee waxaa la odhan jiray hal kolkuu ceelun yahay taydaa u horayniyo kaygaa u horayn bay ka bilaamaysay kow ceelkaa kaygaa u horayn iyo kayga u horayn halkaasay ka bilaabmaysa sidaasaa la isku dili jiray kolkay arrinku halkaa marayo dee dee ninkii cishada xoog roon baa dee halkaa iska cabayey daaqeynka lafdiisa meesha tigaadu ku hadha ama biyuhu ku hadhaan dee qoladaba yacno qoloqolaa dee meel sheeganaysay oo annagaa meeshan lahaan jirna maxaad ka soo doontaa la odhan jiray kolku dee dhulkuna qodaal ma ahayn oo dhul dee wuxu ahaa day u ahaan jiray idan qodaalkan iminka waa la is ogyaho waa la kala xaydee oo kii iminka qodaal meel qodaala degaa ama wuu ka iibsanayaa uun ama wuu la degayaa laakiin dhulka la isku dili jiray hardi jeer imikadana la isku dilaa waa dhulka dayga ah ee qolana ku soo guurto qolana sii taallay qoladii sii taallay baa dee kibirka la ima jirtay oo dee annagaa iska lahayn baa la odhan jiray sida la isugu maran jiray wax badan ba hedo sidaasay ahayd oo toddoba iyo lixdanka laba qolaa reeraheennan isku dilayoo qolana harawahaasay ahayd qorana quracraamaaliya halkaasay ahaydoo laba qoloo labada xaggayna walaalunba ahayd labada xaggana walaalay ahaynoo dad badan baa ku madhay kibirkaa iyo qosolku jabkaa iyo anaa halkan ledaa dad badan baa ku madhay
waxyaabaha saa u dhici jira soomaalidu marka dambe way ka heshiin jireen bal markaynu kala qaadqaadno colaadda ka bilaabanta haweenka sidee loo xaliili jiray waxaa loo xaliili jiray gabdhaha horta iyaguba dee way yar kibri jireen oo ragga way doondoonan jireen oo kolkay inan weyn noqoto way cilaaqtami jirtay hadday doonto kolka gabadha wax la yeelo waxa la odhan jiray uun ninkaa ha loo dhisuun baa la odhan jira oo kolkay ninka yar damacsan tahay oo kolka la yar fahmo halkaa inay yar cilaaqatay bala ma huri jirin oo arinata guursada adaa adaa faraha la galae guursaa la odhan jiray oo waxaa la odhan jiray waa ninku naagta may u oyday mise way ka oyday baa la odhan jiray moogtoo taariikh dheer bay taasi ahayd oo gabadh baa intay beri ceel meel laga cabayo oo ballaya intay u soo aroortay nin aanay arkayninna meel ku jiro unbay qayla ku dhufatay qaylay ku dhufato dee waa la isku jabay iyadoon wax la kala intaan wax la kala gaadhin rag dadkii yali hor dee talaan ku horrayna ee arrinkan ka warrama ninkii oon kolka hore juuqin meesha ku jiraa dee meeshii yimid war meeshaa ilaahay anugu ii dhigay gabadhaa iyo ninkaasina ismaba gaadhin waar inatu ninka may ka oyday mise way u oyda ku daruuri ninkaasi gabadhaa taladaa ku daruuri waar may u oyday mise way ka oyday ku daruuri waa la ogaado waxaa la yidhi ninkii gabadhii baa loo dhisay dee waa loo dhisay halkaasuu taasi ku dhammaatay wax wax dee la raaca balan dhex roorta ahaan jirtay oo dee qolada ninkii gefka keenay hadduu dhulka isdhigi waayo ina taa waxyeele hadduu dhulka isdhigi waayo uu odhan waayo waar waan gafay iyo odayaashiisu dee war anaa ceeboobe ama xaal qaade xaal baan bixiyey uu odhan waayo waar eheree hebelow ii taliya hadduu yidhaahana dagaalku halkaa ma gaariyo ma dhaafay hadduu yidhaha maxay ku hadlayaa waxa afka qarmuun lihina sidaasaa la iskula madhan jiray waxaana la samayn jiray kolka colaadu raagto ee la kala bixi waayo waxaa la odhan jiray waa reerdhaha haa reer hebelow meesha xinjiri taalla xabbaa la dhigaa qoladii dhagarta gaysatay baa habla bixin jirtay oo la odhan jiray waar meesha xinjiri taalla xabbaa la dhigaa waar kuwii horeen laynay kuwa aan idin siinabay way dhali sidaan isugu ducayno nabadii iyo caanaha halkaa ka dhici jiray waxaa la odhan jiray balareeb baa la odhan jiray gabdhahaasoo doolmaydh baa la odhan jiro halkaa dib wax ugama soo noqon jirin gacalnimo iyo wanaag iyo ehel baa halkaa lagu kala heli jiray guul baa halkaa ka dhici jirtay dadkan iminka ee waxay isku haystaanba aan la garanayn maahaynee siyaasadda iyo waxaan muuqan isku dilaya maahayna wax muuqdaa dee la isku dilaya wax muuqdana waa lagu kala bixi jiray arrintu saasay dee ahayd
arrintu markay colaadu ka kacdo colaadu ka dhacdo xoolo la kala qaaday iyo rag ku dhintay say soomaalidu xalili jirtay waxay u xallili jirtay soomaalidu labuunbay u xallili jirtay Een, horta in in dee dadkaa wax wax dhimay idan dadku wax ma wada dhimaye qabiilkaa wax dhimay intaan waxba dhicin inuu qoladii u yimaado yidhaa waar wixiina waan hayaa balana balana inaga daa inuu yidhaa iyo dee in la kala aar goostoo la isdila labadaa unbay mid u dhici jirtay ciyaar ciyaar maahayno waxa la odhan jiray odaybaa wuxuu yidhi anugu heesta geela mid baan ka qabsaduu yidhi xoolaha kale ee, qaadidoodu maahayna geelay baladu ku rarnayd ma og tahay goobay joogtay goobay joogtaba goohay waa dirir baan heesta geela ka qabsaday waa waa ka yidhi me goobay joogtaba goohay waa dirir marka waxa weeyi hadba siday u dhacda uunbaa wax looga qaban jiray markaa kolkay colaaddu raagtana sida aan kuu sheegayabay halkaasay ku dambayn jirtay in gabdha laysa siiyo oo sidaa lagu gebagabeeyey ku dambayn jirtay waa kaa
colaada ka kacda daaqa daaqsinta iyo biyaha ceelka colaada ka kacda sidee loo xallin jiray waxaa loo xallili jiray odayaal ilaahay yaqaana oo kolkay baanaha u kacayaan odhan jira ilaahu eexaday ha iiga tegin aqoontayna ha igu cadaabin yidhaabaa kici jiray dhibba ma lahaan jirinba waxa le kolka la eego qolada gar daran unbay qabiilada kale dhan ka ahaan jireenoo waa la yar qaban jirin kuwa waxaan iminka laleeyahay heblaayaa dagaal ka socdaa iyo heblaayaa laysku noqday iyo waxaan laysku noqday waa dadkaa la kala raacayaa dadkaan ilaahay garanayn iminka jooga iyaan ilaahay garanayn dad ilaahay yaqaanunba dadkaa kala qaban jiray ninkaa badradda wadaydan dadku ma wada wadee uunbay dadka kale ee bugcadda yaalla qaban jireen oo dhan laga ahaan jiray nintee dhan laga noqdayna muu sii dheeraanayaa saasaa lagu gebagabayn jiray saasay haydoo ka kalena sidaasuu ku cabsan jiray
wax ganaaxa iyo wax kale oo lagu xukumi jiray Waa ma ganaax- jireen gana- een, colaadaha gardarrada oo kale lugta ku leh cidda gardaroota maxaa lagu xukumi jiray marka waxa lagu xukumi jiray gida- geel baa lagu xukumi jiray waa dhoweyd waxa dhacday ninbaa meel ninku dilay oo qabiilkan au ninkan wax dilay ahaabaa meesha u badnaa ninkiibaa baxsaday dharaar cad meel wax lagu aasayana wuu ku dilay wuu baxsaday waxaa la yidhi haddaydan qabiilkan inankani ka dhashay oo aydaan shirkad ka ahayn dilkaa muxuu ninku u baxsaday maad duhur buu ahaay maad qabataan konton halaad baa la saaran boqolkii ahay konton dheeriya ayaa la saaray saasay ahaan jirtay oo kolka ciyaar ciyaar may ahayn waxaa kolka la ogaaday inuu gaf yahay saasuu intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal aanan ku soo qaadannay waxyaabihii sababi jiray colaadihii hore ee soomaalida iyo qaabkii ay u xallin jireen colaadahaasi waxaana barnaamijkeenna inoogu marti ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolka awdal waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey gobolka awdal aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgeliyo
mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay duhur wacano wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowne kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ee kubadda cagta dalka sbain ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda kaalinta labaad ku jirta ee real madridna ay laba gool iyo eber uga badisay kooxda valencia ee kubadda cagta real madrid ayaa guushii ay ka gaareen kooxda valencia waxa ay ka caawisay inay soo yareeyaan farqigii dhibcaha ee kooxda barcelona ay kaga hogaaminaysay horyaalka laliiga oo ahaa shan dhibcood iyagoo kusoo koobay laba dhibcood oo keliya kooxda real madrid ayaa labadii gool ay kaga badiyeen kooxda valencia ee kubadda cagta waxaa u dhaliyey weeryahankooda krim benzema kaas oo dhabarka u ritay mas-uuliyadda gooldalinta ee kooxdaasi tan iyo intii uu ka tegay weeryahankoodii hore ee cristiano ronaldo horyaalka la liga ayaa waxaa si weyn ugu tartamaya kooxaha real madrid iyo barcelona oo marba marka ka dambeysa fariimo isu diraya kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ee horyaalkaasi la liga ayaa waxaa ka mid a kulankii u dhexeeyey kooxaha deportivo alves iyo real sociedada kooxda deportivo alves oo garoonkeeda joogta ayaa saddex gool iyo waxba ku garaacday kooxda real sociedada kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka la liga ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kooxda garanada ay garoonkeeda kusoo dhoweyn doonto kooxda villareal real mayorkana waxa ay la ciyaareysaa kooxda laganes halka kulanka sida weyn loo wada sugayo ee xiisaha leh uu caawa dhex marayo kooxaha zavilla iyo barcelona kooxda zavilla oo kaalinta saddexaad ku jirta horyaalka la liga ayaa garoonkeeda kusoo dhoweyneysa kooxda horyaalka hogaamineysa ee barcelona dhinaca iyo dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga oo toddobaadkan si rasmi ah dib loogu furo ayaa caawa la ciyaari doonaa iyadoo kulanka ugu xiisaha badan kulamada caawa dhacayana uu dhex marayo kooxaha tottenham iyo manchester united kooxda tottenham ee kubadda cagta ayaa garoonkeeda kusoo dhoweyn doonta kooxda manchester united tababare hoose murinahna waxa uu soo dhoweyn doonaa ciyaartooydiisii hore ee kooxdaasi kooxda tottenham ayaa sanadkan qaadanaysa xilli ciyaareed aada u liita marka la barbar dhigo lixdii sannadood ee lasoo dhaafay iyagoo ku jira kaalinta sideedaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga haddii kooxda tottenham ay ka badiyaan kooxda manchester united waxa ay soo geli doonaan kaalinta lixaad iyagoo markaasi soo noolayn doona rajadooda ah inay ka mid noqdaan afarta sare ee ka qaybgalaysa koobka horyaalada yurub kooxda manchester united ayaa dhinaceeda waxa ay ku jirtaa kaalinta shanaad iyadoo ceyrsanaysa kooxda chelsea iskuna dayeysa inay ka mid noqoto afarta kooxood ee dalkaasi ingiriiska uga qaybgalaya sanadka dambe tartanka uefa champions leaga kooxda manchester united ayaa waxaa dhaawac uga soo laabtay ciyaartooydeeda kale ah marcos rashford iyo paul bogba kuwaas oo kooxdaasi muddo dheer dhaawac uga maqnaa tababaraha kooxdaasi oliganer solsha ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay inuu dib u helo adeega ciyaartooyda bogba iyo rashford oo uu sheegay inay muhiim u yihiin qorshihiisa ciyaareed ee sanadkan kulamada kale ee ka tirsan horyaalka ingiriiska ee caawa dhacaya ayaa waxaa ka mid ah kulanka u dhexeeya kooxaha norwich city iyo southampton horyaalka ingiriiska ayaa intaa laga soo gabagabeynayo kooxaha waxaa loo ogolaaday inay sameeyaan ilaa iyo shan bedel taas oo dhaqangashay kulankii furitaanka ee u dhexeeya kooxaha arsenal iyo manchester city horyaalka ingiriiska ayaa la joojiyey bishii maarj ee sanadkan kadib markii dalkaasi uu si xun ugu baahay xanuunka dunida gilgilay ee covid sagaal iyo toban wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
heesta qarad iyo codka macaan ee fanaanka xasan aadan samatar markanna nala dhegaysta
qoraxdu aroortii qaybisay falcara ama qaansaruubaad daruur midab ku qarisay qiimaheedi leeyi qof middan lama amaano qalad looma haysi haweenka qoraxdu aroortii qaybisay falcara ama qaansaruuba daruur midab ku qarisay qaymaheedile qof midan lama amaano qalad looma hinsi qurashtii haweenka naftaada qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte naftaada qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte qabriga hortii qaraadi bardeenaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo qufallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saartay qoolkii qaman dhacda dushaydiyo qamuuyadii isaarnay ilaa maad qaxooti qofallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saartay qoolkii qamandacada dushaydiyo qamuunyadii isaarnay ilaa maad qaxooti naftaada qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qiraysay naftaada qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qiraysay qabriga hortii qaraadi barinaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo tanu idaacadda midnimada ay isugu iman doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
haddaan firo runtaydo qodsoyso warkayga ruuxaan kugu qiyaaso kula qeyr dhigaaya kama qaadin daahe sida roob qayoodo saxan saxa qabuula laabkayda qaadi haddaan firo runtaydo qontoyso warkayga ruuxaan kugu qiyaaso kula qeyr dhigaaya kama qaadin daahe sida roob qayoodo saxan saxa qabuula laabtayda qaadi naftaada qan